bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo saddex iyo soddonaad ee kitaabkii alraxiiq ilmakhtuum dersiga intaynaan bilaabin waxaan jecelahay inaan inaanu saxno sixid yar aan samayno waxaan marar badan intaan qaswatu uxud ka hadlaynay aan hoosta ka xariiqnay in markii khaalid binulwaliid fardooleydiisii ay soo dhabarjibiyeen muslimiinta oo muslimiinta la hareereeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo sagaal asxaaba oo toddoba ansaara iyo laba qurashiyiinhina ay oo rasuulka la joogayna ay rasuulka la socdeen ilaa looga soo laga soo gaadho isagoo rasuulku jid u sameynaya ciidankiisii kooxdii soo hadhay inay saddex u qaybsameen kooxi waxay ahayd almustafayn al akhyaar oo markii ay maqleenba isbeddelkii meesha ka dhacay wax kaloo ay ku fikirayeen male inay rasuulka u yimaadiin oo rasuulka say ku badbaadin lahaayeen maahani kooxdaasi si sida aada ugu si aada u dhaqso badan ayay rasuulka ugu yimideen isa waxaana hogaaminaya ugu soo horreeyey abuubakr sidiiq cumar ibn khataab caliy bnu abi taalib iyo wakayruhum kooxi waa taas cagsigeeda koox waxaa ahayd koox wax kaloo ay ku fikireen aysan jirin siday lafahooda ula baxsan lahaayeen maahani oo iyadoona laba u qeybsantay kuwo buurtii fantay oo buurta dhalada uga baxay iyo kuwo say u ordayeen intay dhaadhaceen magaalada madiine galay waxaa jirta marka koox saddexaad oo intay ku dhex qasantay cadowgii jaah wareertay oo wax alla waxay samaysay waxay samaysa la-aa oo qaar muslimiinta a dilay sidii ninkii odaygii alyamaan marka rag iyaga ka mid ah yaa nimankii caraadiyey oo markii dambe sidii loo caraadinayey markii dambena loo sheegay inuusan nabigu dhimanin horta markii la yidhi nabigii baa la dilay oo la faafiyey yay sii niyad jabeen oo hubkiina iska tuureen waxayna ku fikireen sidii ay nabadgelyo u weydiisan lahaayeen abu sufyaan iyagoo usii maraya ninkii munaafiq ahe cabdullaahi bin ubayi ah raggii sidaas ahaa nin niman baa soo dhex maray oo caraadiyey raggii waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo anas ibnu nadar ninkaasoo yidhi markuu ka hor yimid sacd ibnu macaad innii la ajidu riixa aljannati duuna uxud ninkii yidhi buu ahaa waxaa kaleu yidhi allaahuma allahyow innii anigu actadiru mimaa yasna mimaa sanaca haa-ulaahi kuwan muslimiinta waxay sameeyeen waan kaaga cudur daaranayaa wa abra'u ilayka mimaa sanaca haa-ulaahi kuwan gaaladii waxay sameeyeenna waan kaaga beri baan ka ahay markasi u dagaalamayay baa la dilay dhowr iyo siddeetan nabar ayaana ku dhacay marka ninkaas fadligaa leh yaan waxaan ka yaabayaa xalay inaan ku tilmaamay sabqulisaan oo carabku iga xaday oon idhi nadar ibnu alxara marka nadar ibnu xara wuxuu ahaa ninkii siday calankii gaalada ee beder beder baana lagu dilay gaalada waaweyn buu ahaa wuxuu ahaa ninkii asaatiirul awaliin qur-aanka ku tilmaami jiray ee intuu halkaa iyo faris aaday uu khuraafaadka iyo sheekaberleyda soo bartay meeshuu rasuulku fadhiisto sala allahu calayhi wasalam uu dadka qur-aanka ugu sheego uu diinta ugu dacwada uu ku gaadhsiiyo diintana ugu sharxo intuu fadhiisto haddana intuu waxii ka sheekeeyay uu dhihi jiray anaa ka sheeka macan maxamed ninkaasuu ahaa marka haddii aan uu carabku iga xaday waxa weeyaan ma ahayn kaas waa anas ibnu nadir haddaan usoo noqono darsigeenna ee boqol iyo saddex iyo soddon wuxuu ka bilaabanayaa safxadda labada boqol laba boqol iyo afar iyo afartan maqtali ubay ibnu khalaf dilkii la dilay ubay ibnu khalaf ubay ibnu khalaf wuxuu ka mid ahaa niman mujrimiin ah oy rasuulka deris ahaayeen markii maka la joogay wuxuu leeyahay qisooyin xunxun ayuu nabiga ay isla soo mareen uu rasuulka la soo qaabilay maalin waxaa maalmaha ka mid a intuu laf burburtay oo gabowday qaaday uu sidaas gacanta ugu jejebiyey yuu xagga rasuulka ku afuufay markaasuu wuxuu yidhi waryaahe ma waxaad leedahay tanaa lasoo noolaynayaa marka rasuulku wuxuu yihi inta lagu soo bixiyaa naarta lagu gelinaya haddana marka inuu gaalnimo ku dhimanayo waa iska caddayd maalin kalena faras uu cayiliyey yuu arko wuxuu yihi faraskan waxaan u cayilin ma taqaanaa maxamedow inaan kugu dilo maka ayaa la joogaa marka wuxuu yihi anaa ku dili doona insha allah marka wuxuu rasuulku yidhaahdo way rumaysan jireen markasta welwel ayuu qabi jiray qisadiisu marka maxay tahay maqtalu ubay ibnu khalaf ibnu khalaf ubay ibnu khalaf dilkiisii dagaalkii bederna waxaa lagu dilay walaalkiis ka weynaa oo umay ibnu khalaf ahaa qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi falamaa markii usnida la tiiriyey rasuulullaahi rasuulka ilaahay fi shicbi goshi goshii uu galay ee lagu badbaaday uu ku badbaadiyey muslimiintan uu ku badbaadiyey markii intuu galay isagoo dhaawacan meel uu saa u fadhiya rasuulku adrakahu waxa soo gaadhay ubay ibnu khalaf ayaa soo gaadhay wa huwa isagoo yaquulu dhahaya ama odhanaya ayna muxamedun awey muxamed laa najawtu allaba ima badbaadiya in najaa hadduu badbaado hadduu badbaado eh fa qaala alqowmu asxaabtii rasuulka la joogtay ayaa waxay rasuulka ku yidhaheen yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ayactifu ma ku leexdaa calayhi isaga rajulun minna nin annaga naga midihi ninkan maku baydhaa oo ma dilaa fa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi dacuuhu iska dhaafa ha soo dhowaade falamaa markii danaa uu soo dhowaaday ubay ibnu khalaf ubay ibnu khalaf minhu rasuulka markii u soo dhowaaday tanaawala wuxuu ka qaatay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalama alxarbata eebada yuu min alxaaris ibnu samita ka qaatay marka waxaad ka garanaysaa waa mar hore alxaaris ibnu samita wuxuu ahaa dad nin la dilay buu ahaa markii markii dambe falamaa akhadahaa markuu rasuulku ka qaatay eebadii alxaaris ibnu samita markuu ka qaatay minhu uu ka qaatay intafada wuu gilgishay gilgilashada waxaa la yidhaha xoolaha maaragtay gaal ahaan geelu aada uma gilgilshay ee adhiga iyo lo-da gaal ahaan adhiga iyo awrtuba saas intay u gilgilataa waxa weeyaan timihiisi timihii googo oo dhan baa ka daadanaya intafada wuu gilgishay intifa intifaadatan gilgilasho gilgilashadaasoo tataayaru tataayaru ay ka duuleen canhu gilgilashada tataayura shacari timuhu siday uga duulaan can dahri lbaciiri ritiga dhabarkiisa say uga daataan ama uga duulaan ida ntafada haddii uu gilgisho ritigu markuu gilgisho say timuhu uga duulaan yaa eebadu markuu rasuulku saa u qabtay xoogga ilaahay geliyey yaa dadkii oo dhan baa dhinacyada ka daatayba xoog uma markaa kadib istaqbalahu rasuulku wuxuu u jeestay ubay ibnu kacab xaggiisa ayuu u jeestay wa absara wuxuu arkay tarquwatahu galowdiisa oo halkaa labada kalaxmood u dhexaysa ee naftu ka dhowdahay min furjatin meel daloosha dalool oo bannaan oo bayna saabiqati dirci cambuurbireedkiisa jidhkiisa dhan wada kala gaadhay u dhaxaysay iyo walbaydati iyo koofiyadii birta uu qabay meel u dhaxaysay meel yaroo ka dalooshay oo ku aadan halkaa galowda ah ayuu rasuulku arkay markaasuu wuxuu ku tuuray uu ku ganay eebadii fa tacanahu markaasuu ka duray ama ka wareemay fiihaa meeshii bannaanayd ayuu wuxuu ka wuxuu ka duray ama uu ka wareemay oo uu la helay toogtii uu ku toogtay meeshii galowdiisa ahayd tacnatan wareen ayuu ku dhuftay oo tada'da-a uu wilaanwilay wilaanwishay ama qalaaba rogtay qofku markii uu dhagax ama qof uu saas kolba dhinac isu gadinayo wilaanwilanaya wilaanwilasha layidha haddii aada buur kasoo rida dhagax oo kale siduu u wilaanwisho tadaxraja uu ka wilaanwishay minhaa nabarkaa daraadi can farasihi faraskiisii miraaran dhowr jeer falamaa markii rajaca uu ku laabtay ilaa qurayshin quraysh uu ku laabtay waqad khadashahu isagoo u xagtay uun fii cunuqihi halkii qoortiisa unuu xagtay khadshan xagasho hayra kabiirin oon aada u weyneyn nabarka gaadhay ma weyneyn laakiin faxtaqana damu dhiiggii ayaa ku guntamay qaala wuxuu yidhi ninkii isagoo cabsanaya qatalanii wuu i dilay wallaahi baan ku dhaartay muxamedun muxamed baa i dilay wuu i dilay waan dhintay buu yidhi maxaad ka sheegaysaan qaalu waxay ku yidhaahdeen lahu isaga dahaba waxaa tegay wallaahi baan ku dhaaranay fu-aaduka qalbigaagii fulay wallaahi baan ku dhaaranay in bika kuguma kuguma dhicin in bika maa bika kuguma sugnaanin kuguma dhicin kuma haleelin min basin wax dhib ah wax dhibhood qabta male waa nabar yar baa layidhi kan waxba u noqon mayse qaala wuxuu yidhi innahu muxamed kaana wuxuu ahaa qaala lii kii igu yidhi bimakata anagoo maka joogna ana aqtuluka anaa ku dili doona fa wallaahi baan ku dhaartee low basaqa calaya hadduu candhuuf igu tufo bal wax kale iska daaye la qatalanii wuu idili lahaa fa maata wuu baktiyey oo wuu dhintay caduwullaahi cadowga ilaahay bisaraf meesha leedhaa ayuu ku dhintay meel saraf leedha waa meel magaceed oo maka iyo madiina udhexaysa wahum iyagoo nimankii qurayshyada gaalada ahaa qaafiluuna ay usii socdaan ay ula sii socdaan ay usii rareen ninkii bihii isagii ilaa makata maka ay usii wadaan wa fii riwaayati abil aswad waxaa ku sugan can curwata wakadaa fii riwaayati saciid ibni musayib can abiihi uu ka wariyey annahu ninkii ubay ibnu khalaf ahaa kaana inuu ahaa yakhuuru kiiciya khuwaara althawri dibiga cidiisa oo kale sidii dibi dibidu way ciyaan sidii dibi ayuu u ciyeeyey wayaquulu wuxuuna odhanayay waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartee low kaana hadduu yahay alladii bi waxa aniga ahaya low kaana hadduu ahaan lahaa alladii dhibaatadii iyo xanuunkii bi aniga ahaysa biahli dilmajaazi xaafadda dilmajaaz la yidhaahdo haddii waxaa aniga ahaya dadka oo dhan loo qaybin lahaa lamaatuu jamiican dhammaantood way dhiman lahaayeen taasna waa qisadii umay ibna khalaf iyo dhimashadiisi iyo dilkiisi dalxatu dalxo oo yanhadu binabiyi nabiga hinqinaya wa fii ahnaai insixaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam mar walba darsigii duruusii horena waan ku sheegay siyaaqa iyo siday wax u dhacayaan iyo siday u taxan tahay khaswada ma tartiibsana axdaadu say u kala horreeyeen hadda waxaan gaadhnay inay soo gaadheen rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtii soo rogaal celisay inay soo gaadheen weliba kooxdii hore ee almustafiin al akhyaar ay soo gaadheen haddana kuwii dambe ay soo gaadheen halkaa inaan marayna ayaad moodaa markaasu wuxuu inagu celiyey mar dalxa iyo iyo sacd ibn waqaas oo keliyata ay rasuulka la joogeen yuu dib inoogu celiyey wa fii ahnaai insixaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay markii usii dubogorataynayey dib uma goranayo horay ayuu u socdayba horay ayuu u socday oo gadaal uma laabanin horeyubu u socday laakiin goobtii lagu dagaalamayey ee jabku ka dhacay ayuu ka dhexbaxayay rasuulka oo xaggii meel lagu badbaado oo xagga buurta ah gol gudaha ayuu ciidanka usii waday ilaljabali buurta markuu usii socday caradat lahu waxaa ka hor timid sakhratun dhagax weyn oo min aljabali buurta ka mid a fa nahada wuu hinqaday rasuulku ilaahi dhagaxii inuu fuulo ayuu u hinqaday liyacaluuha inuu fuulo ama koro falam yastatic ma awoodin wuu awoodi kari waayey maxaa jira wuxuu yihi liannahu rasuulka kaana wuxuu ahaa qad badana kii hilib fuulay markaas dhinaca kale wadaahara bayna dircayni laba cambuur biroodna wuu iska korgashaday marka aad buu maaragtay u cuslaa midda kale waqad asaabahu waxaa soo gaadhay jarxun shadiidun dhaawac badan ayaa soo gaadhay oo kuwii tirada badnaa ee afarta iyo shanta nooc ah aan ka soo hadalay duruusii hore aan uga soo hadalay fa jalasa wuu iska fadhiistay rasuulku sala allahu maya fa jalasa waxaa fadhiistay taxtahu rasuulka hoostiisa waxaa fadhiistay dalxatu ibnu cubaydillaahi ayaa fadhiistay fa nahada bihi markaasuu la kacay rasuulka rasuulka ayuu kare u qaadayba fa nahada wuu la kacay bihi rasuulka ayuu la kacay xataa intii istawaa calayha uu dusha uga baxo dhagaxii rasuulka kor buu u qaaday rasuulka markaa dhagaxiibuu dusha uga baxay wa qaala wuxuu yidhi awjaba dalxatu dalxa janno ayuu waajibsaday ayljannata janna ayuu waajibsaday maalintaa wuxuu sameeyey marka shaki kuma jiro markaas uu buurta saarayana waa markay keligood ahaayeen ee maahana markii rasuulka loogu yimi dhulkuuba yiilay nin tacbaan uu ahaa oo tacbaan ah aakhiru hujuumin weerarkii ugu dambeeyey oo qaama bihi ay sameeyaan almushrikuuna mushrikiintii weerarkii ugu dambeeyay ay sameeyaan walamaa markii tamakana uu makansaday oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ay u suurto gashay oo uu maaragtay galay oo uu fadhiistay min maqari qiyaadatihi bartiisii hogaaminta ee cusbayd fi shicbi goshi meeshii dambe uu ka hogaaminayay ee muddo uusoo dagaalamayay si uu soo gaadho yaa qaama almushrikuuna mushrikiintii waxay sameeyeen biaakhiri hujuumin weerarkii ugu dambeeyey bay soo qaadeen weerarkaasoo xaawaluu bihi ay isku dayeen annayla inay waxyeeleeyaan oy dilaan min almuslimiina muslimiinta inay waxyeeleeyaan oo waxay ka dili karaan ay kasii dilaan oy sii sahaydaan oo xaawaluu bihi ay isku dileen annayla min almuslimiina muslimiinta inay waxyeeleeyaan oo dhib weyn iyo jab u geystaan weeye annaylku waa sidaas qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi bayna waqti rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam fi shicbi goshii uu galay gudaheeda id markaa calad waxaa kortay caaliyatun mid korta oo min qurayshin quraysha ayaa aljabala buurta ayay xagga dambe ka soo fuuleen kuwaasoo yaquuduhum uu hogaaminayo abuu sufyaan wa khaalid ibnulwaliid ay hogaaminayaan fa qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam allaahuma allahayow innahu shani ama arrinta waxay tahay laa yembaqii ma habboona oo wax hagaagsan ma aha oo wax noo cunama ma aha lahum iyaga uma cunanto an yacluuna inay naga saramaraan inaan anagoo meel hoose fadhin iyaguna ay naga koreeyaan ama koreyntaasi mid macnawi ha ahaato ama mid xisi ha ahaatee midna inay naga koreeyaan arrin u habboon maaha oo ay xaq umale nimankaasi fa qaatala nimankii waxaa la dagaalamay cumar ibnu khadaab baa la dagaalamay iyo waraxdun koox oo macahu la socoto min almuhaajiriina muhaajiriintii ah xataa ahbatuuhum ilaa ay ka daadejiyaan min aljabali buurtii ay ka dhaadhiciyaan oy hoos geeyaan ay ka cararaan nimankii taas waxaa weeye ibnu hishaam ayaa saas ku qoran tahay ninka meesha ka dhaadhiciyay ee ka eriyay inuu ahaa cumar ibn khadaab iyo koox la socotay oo muhaajiriin ah riwaayad kalea jirta oo ku soo aroortay fii maqaasi alamawi oo maxay tahay wa fii maqaasi alamawi waxaa ku sugan ana almushrikiina in nimankii mushrikiinta ahaa sacadu ay fuuleen ama ay koreen calaljabali buurtii ama duudkii uxud ay koreen ama ay fuuleen ay dusha uga baxeen fa qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulka ilaahay lisacd ibnisacad ibni abi waqaas weeyaana wuxuu ku yidhi ujnubhum nimanka naga celi dib u celi ay urdudhum dib u celi oo buurta ka dhaadhici nimanka fa qaala wuxuu yihi kayfa sidaabaan ajnubhum nimanka meesha uga dhaadhicinayaa oon inooga celinayaa waxdii keligay fa qaala daalika alaaan saddex goor buu ku celiyey warkood baa layidhi waad ka dhaadhicin kartaaye sidai riwaayadani leedahay fa akhada wuxuu qaatay sacdun sacad sahman leebbu wuxuu kala soo baxay min kinaanatihi gabowgiisa waa baha lagu rita falaadhaha lagu qaatee fa ramaa wuxuu ku toogtay bihi falaadhii rajulan nin gaaladii ka mid a ayuu ku toogtay fa qatalahu wuu dilay qaala sacad wuxuu yidhi uma akhadtu haddana waxaan soo qaatay sahmi isla isagii oo meesha ku jiran waa mucjizaadka kale isla sahmkii sahmigaygii leebkaygii oo acrifu aan aqaano unbaan haddana la soo baxay faramaytu bihi haddana waxaan ku toogtay aakhara gaal kale faqataltuhu markaasaan dilay uma haddana akhadtuhu isagii unbaan haddana kala soo baxay gabowgeygii gabowgeygii kala soo baxay acrifuhu aniga oo garanaya faramaytu bihi haddana waxaan ku toogtay aakhara mid kale oo mushrikiintii ka mida faqataltu waan dilay fa habatuu way ka hobteen ama way ka dhaadhaceen min makaanihim meeshii markaa ay joogeen faqultu waxaan idhi haadaa kani sahmun sahmi weeye leeb weeye ama fallaadh weeye oo mubaarakun la barakeeyey fajacaltuhu waxaan u daayey fii kinaanatii gaboygayga ayaan u daayey fa kaana cinda sacad sacad ayaa haystay oo aan ma- maaragtay wadan jiray xataa maata ilaa uu ka dhinto uma haddana kaana wuxuu ahaa sahmigaasi cinda baniihi wiilashiisi ama inamadiisi haysan jiray ila waa mid barakaysane riwaayadana waxaa qaba almawi haddana tashwiihu shuhadaai shuhadadii oo la suuro xumeeyey la suuro xumeeyey waxaa laga wadaa mulana waa la yidhaah tashwiihna waa la yidhaha hadda aad waxaa loo isticmaalaa ereyga tashwiih baa loo isticmaalaa waa wax la fool xumeeyo oo sidii ilaahay ugu talagalay si aan ahayn loo fool xumeeyo waagii horena mutla ayaa la dhihi jiray af soomaaligana waxaa lagu dhihi jiray sargooyo waxa weeyaan waa qofkii meydka ahaa oo ama sanka laga gooyo ama maxaan ku idhaha indhaha laga soo bixiyo ama bishimaha laga gooyo ama dakarka laga gooyo wax saas tashwiihi waa midkaas fool xumayntaas ama sargoyntaas gaaladii waxaasay sameeyeen wa kaana wuxuu ahaa haadaa kaasi aakhira hujuumin weerarkii ugu dambeeyey oo qaama ay soo qaadeen bihi weerarkaba almushrikuuna mushrikiintii dida nabiye oo nabiga ka dhan ah sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii walamaa markii lam yakuunuu gaaladu aysan ahayn ama nimankii mushrikiinta qureysheed yacrifuuna kuwa og min masiirihi rasuulka meeshuu ku dambeeyey shay-an waxba maxaa jira mar waxay leeyihiin waan dilay misaan dilay ibnu qamia wuxuu yidhi markuu dilay miscab ibnu cumeyr maxamed baan dilay M- laakiin shaki baa ku jiray bal kaanuu waxay ahaayeen calaa shibhi lyaqiini wax hubaal u eg min qatli inay rasuulka dileen markay taasi dhacday ra- rajacu waxay ku laabteen ilaa maqarihim xaruntoodii ayay ku laabteen wa akhaduu waxay bilaabeen yatahaya-uuna inay isu diyaariyaan lirujuuci ilaa makata maka inay ku laabtaan washtaqala wuxuu ku shuqloomay oo uu ka shaqeeyey man ishtaqala ciddii ku shuqloontay oo minhum iyaga ka mid a raggii wakadaa sida wakadaa sidaasoo kale ishtaqalad nisaa'uhum haweenko haweenkoodii waxay shaqo ka dhigteen biqatla almuslimiina muslimiintii la laayay meydkoodii yumathiluuna bihim iyaga oo tashwiihinaya oo fool xumaynaya oo suuro xumaynaya oo sar goynaya midkaa rataba dheh waa wixii jidhkaysii oo qaybo la gooyo indhaha la soo bixiyey sankaa la gooyey bishimaha la gooyey waxaasoo kale yaa la yidhaahdaa tamthiilka kaasaa la yidhaha ama tashwiiha yumathiluuna iyaga oo suuro xumaynaya oo fool xumaynaya bihim meydadkii muslimiinta wayaqtacuuna ka goynaya oo goosanaya al aadaana dhagaha wal unuufa sanka sananka wal furuuja iyo dakaryada ka goosanaya dakarka ka goosanaya xubinta taranka wayabquruuna dilaacinaya oo jaaxaya albutuuna calooshana mindi inta la geliyaa ubucdii iyo urkujirtii bannaanka lasoo dhigi wa baqarat waxay dilaacisay hindi hindi hindi bintu cutba waxay dilaacisay oy la soo baxday kabida xamsa xamse beerkiisii falaakadha falaakadhaa markaasay calalisay falam tastatic ma aysan awoodin an tusiiqahaa inay liqdo falafadhathaa markaasay iska tuftay watakhadad waxay ka dhigatay min al aadaani dhagihii ragga ay ka soo guratay iyo wal unuufa sanankii ay ka soo goosatay khadaman jijimo ayay ka dhigatay iyo wa qalaa-ida kuul ay xidhatay maxaa ciil hayay madaa isticdaadi abtaali lmuslimiina halyeeyadii muslimiinta ahaa diyaargarowgoodu halka u gaadhsiisnaa lilqitaali dagaal ay u diyaargaroobaan xataa nihaayat almacraka ilaa dagaalku ka dhammaado markii la isu soo ururay muslimiinta waxaa ka go-nayd inay dagaalka sii wadaan madaa isticdaadi abtaali lmuslimiina halyeeyadii muslimiinta diyaargarowgoodu meesha u gaadhsiisnaa madaa meesha u gaadhsiisnaa lilqitaali dagaalkaay u diyaargaroobeen xataa nihaayat almacraka ilaa dagaalku uu ka dhammaado intuu dagaalku ka dhammaado ay nimankii iyagu iska tagaan muslimiintu diyaar bay ahaayeen wa fii haadihi saacati saacadan alakhiirati ee dambaysa waqacad waxaa dhacday waqcataani laba dhacdo ayaa dhacday oo tadullaani ku tusinaya calaa madaa isticdaadi abtaali lmuslimiina halyeeyadii muslimiinta ahaa diyaargarowgoodu halka uu gaadhsiisan yahay lilqitaali dagaalka ay u diyaargaraysan yihiin iyo wamadaa istimaatatihim mitidkoodu halka uu gaadhsiisan yahay wamadaa istimaatatihim mitididooda ay mitidayaan ama mitidnimadkoodu halka uu gaadhsiisan yahay fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa iyo ilaahay diintiisa sare u qaadideeda lagu mitido labada dhacda maxay yihiin qaala wuxuu yihi kacb ibnu maalik saxaabiga weyn ee la yaqaanee kusoo areen xadiidkii towbada kuntu waxaan ahaa fiiman dad ayaan ka mid ahaa kharaja baxay oo dagaalkii uxud u baxay min almuslimiina oo muslimiinta ka mid ah falamaa markii ra-aytu aan arkay tamthiila almushrikiina mushrikiintii iyo nimankii mushrikiinta gaalada ahaa sida ay u suuro xumeeyeen ay u fool xumeeyeen oo ay u sargooyeen biqatla almuslimiina muslimiintii la laayay qumtu waan kacay buuhi fatajaawastu markaasaan dadkii ka hormaray tajaawastu waan gudbay waan tallaabay oo meeshii la joogay baan ka tallaabay fa idaa isla markaaba rajulu nin baa jira buuhi oo milal mushrikiina mushrikiinta ka mid ahoo jamaca la'ma hubkii soo urursaday raggii la laayay hubkaadii ayuu soo urursaday kaasoo yajuusu lmuslimiina muslimiintii kale wixii markaas haad laga helay ee kuwaas dhex maraya oo kaxaynaya dhex maraya yajuusu waxa weeyaan ee dhex maraya oo kaxaynaya wejaaza ay saara fii wuu dhex soconayay muslimiinta ayuu dhex socday hubkiina wuu wataa wuhu yaquulu isagoo leh istawsaquu isku urura isku urura isku dunma istawsiquu istawsiquu isku urura isku dunma oo isku dunma kamaa sidii istawsaqad ay isugu dumantay jusurulghanami adhiga ahminka eh la qalayo adhiga ahminka eh la qalayo ee hilibka loogu talagalay in la qasho waa adhiga hilibka eh hilibna waan idhaahnaa inagu adhigani waa hilibna waa lidhaa waa ahmina waa lidhaa waa aiga waaweyn ee hilibka eh buurbuuran sida aigaas oo kale isugu dunma ayuu leeyahay wa idaa isla markaaba rajulun nin oo minalmuslimiina muslimiinta ka mid ah yaa yantadiruhu meel ku sugaya isna meelbuu ka fiirsanaya meelbuu ku sugi wa calayhi ka muslimka a dushiisa waxaa uhu qabaa uu sitaa la'matuhu hubkiisii famadaytu waan socday xataa intii ayaan socday kuntu aan ahaa min waraa'ihi gadaashiisa ka muslimka ah gadaashiisa ayaan ahaa oo waxaan islaahay u hiili haddii maaragtay arrintu ay ku xumaato uma haddana qumtu waan istaagay uqadiru anigoo isku fiirinaya say u kala awood badan yihiin uqadiru lmuslima waalkaafira ka muslimka ah iyo ka gaalka ah bibasari araggayga anigoo ku qiyaasaya oo mid walba xooggooda iyo hubkasay yihiin iyo fa-idaa markaaba alkaafiru midka gaalka ah afdaluhumaa yaa sareeya oo sita afdaluhumaa sita cuddatan hadday noqoto hub iyo wahaybatan muuqaalba laakiin falam azal waxba iskama bedelin anigu falam azal iskama bedelin antadiruhumaa inaan sugo nimankii aan fiirsadana xataa iltaqayaa ilaa ay iska hor yimaadeen fa daraba wuxuu darbiyey uu la helay almuslimu muslimkii alkaafira kaafirkii gaalkii yaa wuxuu la helay darbatan darbad ayuu la helay taasoo fa balaqat waxay gaadhay warikahu sintiisa ayay gaadhay halkaa madaxa barhtanka intuu ku dhuftay oo oo madaxii kala dilaacay oo qoortii kala dilaacday oo xabadkii dilaacay bay ilaa sinta iyay gaadhsiisay xoogga uu qaba ninkaas wa tafaraqa wuxuu u kala dhacay firqatayni laba qayboodunbuu u kala dhacay baa ninkii uma markaa kadib kashafa wuxuu baneeyey almuslimu ninkii muslimka ah sidaa yeelay can wejhi wejigiisa ayuu baneeyey wuu itusay waqaale wuxuu yidhi kayfa taraa say kula tahay yaa kacbu kacbow ana abu dujaana anigu abu dujaana ayaan ahay marka waxaa la dhihi karaa maalintaas dadka dad badan baa dagaalamay laakiin dalxa iyo sacd ibnu abi waqaas iyo abu dujaana maalintoodii weeye xamza dawaa waa laga waa laga afqabtay oo mar hore ayaa la dilay cali bnu abi aalib waa layska garanaya laakiin aad looma muujinin markan aad looma muujinin oo waxaad moodaa kamaradu ma daba soconin oo kale laakiin abu dujaana iyo dalxa iyo sacd ibnu abi waqaas weye nimanka maalintan ay u shidnayd uxud wallahu subxaanahu wa tacaala aclam